بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيسا خيارتنا دقيسا نيسا كسو دوادا برنامجكي عاوئيو دلجر وأربعة toddobada bisha disembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a maamulka puntland oo dib ula wareegay degmada qandala ee gobolka bari afartan cisho oo ciidamada daacish ay haysteen kadib degmada qandala caawa waa boqol kiiba boqol dadkeedii baa yidhi daacishkii iyo qururkii wixii meesha joogana waanu ka safaynay ma garat dagaal baanu la galnay meesha la yidhaahdo afbashaashin dagaal baanu kula galnay meesha tugal yidhaahdo cogolaheena dagaal baanu kula gallay meel qurubka sokaysa halkaasna dagaal baanu kula gallay ma garata waa taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiisha puntland oo caawa daljir u warramay isagoo jooga qandala wasiirka qorshaynta ee puntland sharaxa jifaanax ayaa isna ku sugan degmada qandala leeyahay hambalyo ee guul usoo hoysay wey puntland run ahaantiina waxaan u hambalyeynayaa ciidamada puntland iyo hogaamiyaha ee janaalada hogaaminayay iyo wasiiradii iyo gudoomiyaashii ee dawladda maxaa laga filayaa shirka madasha qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdisho siyaasiga muuse cali jaamac ayaa falanqaynaya madashaas dadka jooga waxay diyaar u yihiin kuwii hore oo dhacayna inay xukunka kusoo noqdaan kuwa kaloo la joogaana inay ugu hiiliyaan inay mataqaanaa ay xukunka ay dib ugu soo laabtaan marka ma qabo wax dan ummad soomaaliyeed iyo wanaag ummad soomaaliyeed iyo horumar ummad soomaaliyeed meel looga talinayo maaha maalmaha ka hortaga tacadiyada haweenka oo laga xusay puntland waxaa ka khudbadeeyey wasiiro ay ka mid tahay wasiirka haweenku odayo badan baanu la hadalnay wacyigelinta waa gaadsiinay meelihii laftigoodu ayan telefishinka gaaraynin raadiyahay dadka aanu uga baahinay sida la sheegay waa idinku raacsannahay in cilmiga uu yaryahay cilmiga dadka hadduu ku yaryahay khaasatan diiniga qodobada kale aan idiin hayana waxaa ka mid a deeq loogu talagalay dadka abaaru halakeeyeen oo lagu qaybinaya degmada caabuduwaaq bilyadhaamin ka socota gobolka sanaag iyo qodobo kale barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya magaalada nairobi anigoo tolmaan ayaa idinla socodsiinaya waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee raadiyo daljir com angudogale ee ciidamada dowladda puntland ayaa maanta gelinkii dambe si buuxda ula wareegay degmada qandale ee gobolka bari oo afartankii cisho ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan daacish sida ay sheegeen mas-uuliyiinta puntland dagaalkaasi waxa uu dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac bay isugu jirta taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada daraawiishta ee dowladda puntland oo ka mid a saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaas ayaa caawa isagoo ku sugan degmada qandala wuxuu warramay raadiyo daljir waxaana cabdi axmed xaashi waa taliya ku-xigeenke uu sheegay inay iminka si buuxda degmada qandala gacanta ugu hayaan cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan istuudiyaha daljir ee garowe ayuuna u warramay degmada qandala caawa waa boqol kiiba boqol dadkeedii baa yidhi daacishkii iyo qururkii wixii meesha joogana waanu ka safaynay ma garat dagaal baanu la galnay meesha la yidhaahdo afbashaashin dagaal baanu kula galnay meesha tugal la yidhaahdo cogolaheena dagaal baanu kula galnay meel qurub ka sokaysa halkaasna dagaal baanu kula galnay ma garatay waxaanu ka dilnay rag soddon ah ma garatay haya oo sideed meel ku dhimatay tobanna meel ku dhimatay lixina meel lixina meel ma garatay maydkoodii idinku ma dul istaagteen annagu haa sawirradii baanu wadnaa sawirradii annaga wax beena xaashaa wajuud dee qaar qarar aan lasoo sawiri waa jiraanin laakiin inta badan macluumaadkii sawiradii waa wadnaa ma garatay saraakiil maanta hadlay waxay sheegeen inay soddon dileen soddon iyo shan dhaawacana ay jidho arrintaasi xaqiiqdeedu soddon soddon weyo soddon iyo shan dhaawacna waa jiraan annagu waxa weeye meeshu qar bay ahayd qarka la yaqaan baana ku jiray qarka la yaqaan oo qarka meesha ku dhashay oo meel kastoo ay galaan ugu galaya ayaa ku jiray waxyaabo nimankaana niman tababar qababa ma ahaba maba ahaba nimanka horaa la dagaalami jiraa lamid maaha ma garat haddaad fiirisid awoodka cidda aada la dirideen ee intee la ekay awooddu nimanku niman hadda umaamuba ayay ahaayeen waxaa ku jira oo aanu ka helnay baasabooro meeshii saldhigyadaan ka qabanay saddex gaari waa ka qabanay waxaanu ka helnay baasabooro suudan ethoobiyan bidaaqado kale oo shisheeye dhammaana saxaafadaan usoo bandhigaynaa ma garata waayahay maydadka iyo cidda dhimatay aada aragteen ma jiraa cid deegaanka ah oo la gashay maya maya hal qofkoo deegaanka ah hal qofkoo deegaanka ah oo la garanayo kuma jirin waayahay ma- ee, maxaad kaloo inaan aad caddeeda oo aanaan u tegin ilaa tobana anu nimankaa ma caddayn karo tobankaas annagu aanaan arag laakiin oo ciidankii dagaala ciidan baa la dagaalamay laakiin inta kale qof degaana oo ku jira ma jiro xaggee baad ku qiyaasteen inay dadkaasi kasoo jeedaan ma soomaalida ma ajaanib baa ku jira dadku gobolay ka soomaali weeye soomaali weeye baydabay u badan yihiin xamar baa ku jira waxaa ku jira xudur waxaa ku jira xilka shanaad baa ku jira ankee oo qaar ka soo jeeda ma garatay macnaha waa gar goobilada ay wataana waa hormuud badanaaba ma garat waa gar
dee waxaan nimankaas dabkaasaa ku dhacay annaguna waddo dheer baan soo maray oo shan boqol iyo xoogaa kilomitira dhulka badda iyo cirkay dhulkaba badda iyo waa kagamina dhulkaba Eh, wa- waayahay ciidanka ciidanka anafeeyey waa ciidanka dhulka soo maray waayahay meelo yar yar bay ku leexdeen wixii sahay ay haysteen alaab waayahay Ciidan taliya wixii soo- waayahay taliya ma jiraan in ciidamo shisheeye ay dhinaca eh, cilka ay idinka caawiyeen annagu wax shisheeyaha oo na caawiyaa ma jiraanin annaga ciidan b s f la yidhaahdo oo ciidanka dawladda puntland ayaa nala socday shisheeye kale oo annagu aanu naqaan oo aanu aragin ma jirto ma jirto puntlandna waa la yaqaan weliga bisay u guulaysan jirnay dadka qurunka ah oo qaacidada asaga ugu guulaysan jirnay waa la yaqaanaa dagaalkana waxa weeye hore baa dagaalla loola galay markhaanti baana soomaali ka tahay dadweynahaana waxaan leeyahay ku kalsoonaada ciidankiina wax annaga caawino ah oo caalamku midha xamar yaro caawiyaana annaga caalamku wixii lagu caawiyaa ma jiraan waayahay haatan annaga annagaa isku filan puntlandna ha la ogaado inaanay inaanay puntland cayaar lagu joogi karin qandaan lagu qabsan karin meelkaan lagu hidisi karin Eh, waxaa la sheegayaa wararku sheegayaan in eh, ma- meesha aad ka timaadeen ay idin dabamareen oo dhinaca magaalada boosaaso ay wax ka jiraa ma jiraan nimankaa carabkoodii iyo balambalkoodii iyo hoogoodii wax ka jiraa ma jiraan waxaanu ku kalsoonahay dalka dalka dadka iyaga meesha degan hadda wixii baxsaday iyo dhaawaca isjiidanayay meel kasta ay ku sugan yihiin annagu hadda waa naqaanaa ma garat waayahay magaalada eh, qandala haddaynu ugu soo laabano eh, waxaa la sheegayaa in ay miinooyin iyo wa- al- aaladaha qarxa ay uga tageen magaalada arrimahaasi ka warrama may may magaalo waa baaqay waa eegnay meel kasta jidka saddex jeer bay meelan noo dhigeen saddexdii meeloodna waa ka saaray labadii meelasta waa ka dilnay laba meelood waa ay dhigeen labadii meelastaba sawirkeedu waa haynaa waa ka dilnay ma garat waayahay haddaad sawir guud ka bixisid magaalada oo maanta aad qabsateen dhinaceebay u baxeen eh, eh, ciidankii maamulayay qandala eh, muddada afartanka beri ku dhow nimankaasi meesha aan kula dagaalamay kama sokeeyaanin meesha aan kula dagaalamay saddex gaari ay haysteen gacantaan ku haynaa shidaalkoodii saldhigoodii sawiradoodii laabtoobadii waa qaadan waayeen sartii ugu jirnay gacantaana ku haynaa waa caankaasi waana arki doontaa waa arki doontaan midyaa arka arki doontaan waxaan malayn mayno inay is-urubsiga la gelayaan laakiin meelna looga harimayo meel kasta oo a- a- ay tagaan annaga cid baa noo joogta waayo dadka yaraa ku kalsoonahay dadku waa la fahmay nimankaasi waxay yihiin meel kasta oo ay marayaan dhulku waa dhul xiji xijiyaa laga gurtaa xijiyada ayaa meel kasta qof baa jooga ama dad baa shacab baa jooga waana la soo waqanaya waana ka wareegaynaa meesha ku jiraan waa yar tahay meel kasta laga rabo waa la soconaa waayahay ugu dambayntii em, dadkii ka barakacay degmada qandala ee gobolka bari eh, ayagu xaggee ku sugan yihiin mase kusoo laabteen degmada caawa aad joogto hal qof ugumaana inan hal qof bisago wareeray oo biyalaani ku dhacday iyo cunnaxumo oo markayna arkeen lagu soo orday dee inkaar bay geysteen waa niman inkaaran eh, hawayaan iyo dad iyo dad masaakiin oo qaxay iyo waxay geysteen wax lala yaabay weeye ma garata dadkii annagu dee galabtaan meesha qarsanay saxiin waxaan u dirayaa qandala waa xor ciidankiiniba dad dadweynihii qandala ka qaxay waxaan ka codsanaynaa dadka ama dantooda ku jirta inay magaaladooda yimaadaan magaaladooda inay yimaadaan cadowna ayaan uga bixin oo aan gacanta ku hayno fadna aanaan ugu tegin weliba taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada daraawiishta ee dowladda puntland cabdi axmed xaashi oo isagoo ku sugan degmada qandala cabdi xakiin xuseen xasan uu warramayey dhanka kalena mas-uuliyiinta puntland ee ku sugan degmada qandala waxaa ka mid a wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda puntland shire xaaji faarax isna isagoo ku sugan qandala ayuu u warramay maxamuud cabdi ibraahim oo jooga stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso
dr waa mahadsantiin haddaan horta shacabka reer puntland soomaalida u salaamaya waxaan leeyahay hambalyo guul usoo hoyatay wey puntland run ahaantiina waxaan u hambalyeynaya ciidamada puntland iyo hogaamiyaha jamacalada hogaaminayay iyo wasiiradii iyo gudoomiyaashii dawladda annaga arrintan ilaahay baan yani runtii arrintan noo fududay waana noo fudsontay sida badanna waa dhaawac fara badanna waa loo geystay nimankii ilaa iyo soddon iyo soddonna waa dhimatay ilaa soddon iyo shanna waa dhaawac waxa markaa taasna suuka geliyey waxa weeye ciidamada fiicnayd ciidan fara badan oo dowladda puntland ka shacabay arrintan tacalujisay isuna diyaarisay runtii ciidankaas oo agabkiisa u dhan yahay ayaa hawshaan fuliyey meesha waa runtii waa meelahaan galgalo ka baxayn oo aada burale u ah oo si caqabado badan ay runtii kala kulmayaan qofkii markaas waa gartay waa gartay marka doctor marka eh, dhanka dawladda maxaa khasaaro oo dagaal ka soo gaaray
wallahi alxamdulilah rabbilcaalamiin dagaalka dhaawacyo fudud laba wiil baa wax dhaawac oo badyiina oo garabka labadaasna samasiiba ambalaasyo badan baana wadanay waxaa loo xawuulay daktarka carmo oo kabni kartaal ilaahay dhibaatana ma soo gaarsiin wax daa hadda dhimashaana ma jiraan dawladda dhinaca
waa gartay marka xooggii ee deegaanka ku sugnaa tiradooda imise ay ahaayeen waxaad sheegtay in ilaa iyo soddon inaad disheen eh, tiro intaa ka badana aada dhaawacdeen
wallahi horta niyo nin fikirkooda sheegay male meelaha ay ku nool yihiin ama ay agabka oo geysteen ninkii dee markaa physically arka unba ka fiiceen karaa meelo badan bay ku karafsan yihiin laakiin meelihii ugu waaweyna waa ka burburin agab aada u fara badanna waa laga soo qaaday kaarna waa la burburiyey saddex baabuur baa u shaqeyn jiray hol informationka uga hela saddexdii baabuurna waa la qabtay kii ugu dambeysay meel magaalada afar kilometer baabuur hobkii ayaa lagu qabtay baabuur taragcadan ku hayna waa soo qaadnay ciidamada wada magaalada loo soo kaxeeyey kuwii waa gartay waa gartay kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmay oo sida aad sheegtay xaggooda maahane ee kuwii kale ma jiraan ilaa iyo hadda wax ogaad ka haysaan waxyaalo badan oo jiri qabtay oo ciidamada ka qabteen arrimahaasna waxaan u daynayaa jenaraalada iyaga arinta xalaalo laga qabtay ama agab ha noqoto ama hub ha noqoto ama ha noqoto waxyaalo kale soo badan oo maaragtay runtii agabkooda kamid ah beertaan soo bandhigaya physically oo magaalada lagu soo bandhigayo meediina loo soo bandhigayo ma garta waa gartay hadda ka waran xaalad deegaanka waa sidee
aad iyo aad bay waxasiloon tahay runtii magaalada waa magaalo laga qaxay iyo magaalooyinkan soo marraba oo aada uga qaxeen dul baynahay run ahaantii inkastoo magaaladan oo kale in laga qaxo ay aysan fiicnayn ma aysan aqbalin dadku waxyaalaha meelaha qaarkood waxaa laga yaaba dad influence ay ku yeeshaan ama ay yidhaahdaan in matalan dadka fikradooda ka dhaadhacsiiyaan dadkan mandaqada qandala iyo iyo nawaaxigeeda degan runtii ma aqbalin taas magaalooyinka qaarkood waxaan ugu nimi ugu nimi dad waayeelo oo aada waayeelo ah waa socon karadiyo dadka intiisi kaloo ka qaxday magaalada qandalana ciidan ma joogin oo armanayaa qofkii ugu dambeeyey uguna weyna sideesanjir waa kasoo qaada
waa gartay eh, wasiir marka waxaa jirta degmada qandalo waa deegaan eh, istraatiiji u ah puntland eh, waa deegaan eh, dhaqaalo badan oo kasoo xoroodo marka la eego dhinaca kalluumeysiga meelaha ugu muhiimsan ayaa lagu tilmaamaa eh, deegaan muhiim iyadoo ah in ay eh, koox inay timaado ay deegaanka si fudud ay ku qabsato oo hal askari dowladda aanu ka joogin soo taa iyada sooma muujinayso in dowladda ay eh, arrimaha deegaanka iyo weliba amnigooda inaysan xoogga saarin
waa taas dabcan waa waxbaa ka jira waana run xaqiiqatan sababto tahay magaalada xoogaa wey farafarajakeeda ama darajada loo maro ayaa xoogaa baabkee laakiin runtii waan qirayaa in arrintan runtii dawladda ka hoos baxday waxay mana dhici doonto waxaa negligicigii ama arrintii hore u dhacday inay dib u dhacdo wasiir waxaa jira deegaano badan oo iyagoo xeebaha ku yaal oo iyaguna dhaqaale ka soo xaroodo ee oo askar difaacyana aana jirin oo sida qandalo oo kale suurtagal ay tahay in iyaguna la qabsado marka wax qorshe arrinta midig kugu jirtaa marka sidii deegaanada dhan dowladda awoodeeda lagu baahin lahaa
waa maasanta reer galbeed fact qorshahaas waxay dawladda baa runtii kooda hadli doonta laakiin wixii aniga fikira oo aan anigu qabo maanta aan practical usoo arkay waa la qiibsan doonaa madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale in aada iyo aada looga taxadarana nimankaan oo adduunka dhan dad puntland kale adduunka dhan bay caqabad ku yihiin in maarata taxadar weyn laga sameeyo oo fikirkaas la dago dawladduna ay ka fikirto si gaara uga fikirto qorshe ina u samayso kollay waxa balaanka igu jira markaan kusoo noqdo xabiiska iyo inaad la qaybto dawladda oo madaxweyne hogaaminaya sharaxaati faarax oo maxamuud cabdi ibraahim uu warramayey magaalada muqdishona maanta waxaa ka furmay shirka madasha qaran ee lagu falanqaynayo arrimaha xasaasiga ah ee maanta ka taagan soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo dibdhac aan lagu sii talagelin uu ku yimid shirkaas waxaa furay madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo beesha caalamka haddaba shirkaas maxaa laga fili karaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay siyaasiga muuse cali jaamac oo ku sugan magaalada boosaaso xasan jelaali xasan ayuuna u warramay bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeyntii horta waan salaamayaa radio daljir salaan kadib waxaan leeyahay arrinta dadkao dhanna u muuqata horta ugu horeyntii waxaa wax wada oo arrinta maamulkeeda gacanta ugu jiraa dawlad dhacday oo waktigeedii u dhammaaday laakiin beesha caalanka ayaa waxay u sahashay fursad ay shuruucdii iyo qawaaniintii dalkao dhan ku inqilaaftay oo ay samaysteen gole la yidhaahdo madasha wadatashiga qaranka madashaas dadka jooga waxay diyaar u yihiin kuwii hore oo dhacayna inay xukunka kusoo noqdaan kuwa kaloo la joogaana inay ugu hiiliyaan inay mataqaanaa ay xukunka ay dib ugu soo laabtaan marka ma qabo wax dan ummad soomaaliyeed iyo wanaag ummad soomaaliyeed iyo horumar ummad soomaaliyeed meel looga talinayo maaha waa meel lugooyo iyo marin habaabin iyo xukunka sidii loo soo ceshan lahaa looga tashanayo laakiin wax ummadda dan u ah ma qabo halkaa in laga in in lagu lagu falanqeynayo ama mataqaanaa laga hadlayo
waayahay arrimaha la sheegayo in shirkan looga hadlo waxaa ka mid a amniga doorashooyinka xubnaha aqalka hoose oo muran ka taagan yahay gaar ahaan gobolada waqooyi iyo dhinaca puntland oo xubno ay sheegayso in la raaciyey maamulka somalilan markaas lagu aragtaa qodobadaa looga hadlaya iyaga arrintaas waxaan waxaan waxaan waxaan soo dhaweynayaa horta dee maadaama wixiiba ayn waxay wax xaaraan ahayn oo yn xalaal ahayn qadiyadda somaliland markaan ka hadalno somaliland waa maamul gooni u istaagay oo ilaa xad leh annagu soomaaliya waxba ku darsan mayno banaankaan taaginay yani dad yar oo xamar jooga waa waxaa laga soo aruurinaya hoteelada iyo meelahaas markaasaa waxaa laleeyahay waa xildhibaano matala somaliland waxaan u malaynaha inay tahay danna in loo gafayo dadkaas somaliland danna in loo gafayo soomaalida kale oo yacni kudlad xildhibaano ah oo dawladda meel u yaal weeye horta waxa meesha yaal marka kooxdaas xildhibaanada oo dawladdu ay rabto inay doorashada ku gasho yaa waxaa isku haysta laba qolo qoladan reer puntland iyo kuwa maxaa la dhahaa federaalka marka waxaan qabaa wax qadiyad ummadeed inaanay meesha ole yani wax kala jiidasho oo oo oo shaksiyaad dana shaksiyaada baan qabaa inay tahay wax macno weyn samayn samaynayan uma arko
waayahay marka maxaad leedahay muuse cali jaamac xilligan shir madasha wadatashiga qaran in muqdisho lagu soo beego lagu qabto ahmiyadda uu leeyahay ummadda soomaaliyeed maxay tahay ahmiyaddaas laga leeyahay
aniga waxaan qabaa beesha caalamka ayaa waxay ugu talagashay in uu cambaign samaysto madaxweynihii muddadiisu dhammaatay waayo shirkan wax macno uu samaynayo male waxaa jira guddi doorashaa jira iyo guddi xaliil khilaafaad wixii la isku hayo oo khilaafaadka waxaa loo dirayaa guddiga maxaa la yidhahdaa xaliilta khilaafaadka laakiin waxaa iyadana mudan in hoosta laga xariiqo guddiyada doorashadu ma yihiin guddiyo xalaala oo madax bannaan oo cadaalad u samayn kara dadka xasan sheekh guddiga doorashada waxaa guddoomiye u ah abukaato cumar dhegey waa la taliyaha madaxweynaha xagga sharciga afhayeen waxaa u ah ninka la yidhaahdo kaynaan waa la taliyihii maxa- madaxweynaha xagga siyaasadda marka yani waxaa arkaysaa guddiyo aan si cadaalada loo samayn ee dad cambayn iyo doorashada inay maamulaan raba ay samaysteen musharaxiin ah marka hadda wixiibaaba wuxuu yahay wax aan hortii xalaal ahayn marka ma qabo wax dhan ummad soomaaliyeed iyo shirkaa looga hadlayo ee waxa weeye cambayn doorasho oo madaxweynihii dhacay uu samaysanayo una rabo inuu ku kasbado xildhibaanada iyo eh, mas-uuliyiinta golaha sare loo doortay oo mataqaana ka soo baxay doorashadii doorasho kusheegii ka dhacay dalka maaragta waayahay muddooyinkii u dambeeyey sidaa la socotidba doorashada xubnaha aqalka hoose ayaa gobolada dalka ka socotay een, waxaa soo baxay cabasho kasoo yeeraysay een, ergooyinka qaarkood gobolada dalka sida een, galmudug een, koonfur galbeed een, jubbaland puntland een, waxaa lagu eedeynaya madaxda maamul goboleedyada dalka in ay faraha kula jiraan een, doorashada guddiga doorashooyinkana iyagana dhankooda waxaa eed loo soo jeediyey in ay ka gaabiyeen howshii loo igmaday marka musuq maasuqaasi iyo een, laga soo sheegaya doorashada xubnaha aqalka hoose iyo een, walaaca een, siyaasiyiinta ee, u loolamaysa ama rajada ka qabta inay kursigan ay ku fadhiistaan maxaad is leedahay een, laba kun iyo toddoba iyo toban waa lagu gaarayaa maadaama arrimahaasi ay soo baxayaan anigu waxaan dhihi lahaa horta dee ninkii maanta doorashadan yidhi waa ka qayb galaya waxaan u malaynayaa inuusan ahayn nin waxgarada oo siyaasiyad bisil waxaa jira guddi doorasho oo ay maamulayaan nimanka musharaxiinta ah guddi khilaafaad oo iyagu ay magacowdeen hantidii ummadda oo laaluush lagu bixinayo ciidamadii iyo awooddii dawladda oo lagu cagajuglaynayo oo dadka loogu hanjabayo yacni ninkii aniga ma qabo nin eh, muwaadin caadi ah oo cadaalad raba oo si mataqaanaa xalaala in wax loo doorto la rabo ani ma qabo meel uu wax ka dooni karo inay tahay waa shabakad xiran dad gaara u xiran nimanka gobolada jooga oo ah maxaa la dhahaa madaxweyneyaasha goboladana waxay u shaqeeyaan nimanka musharaxiinta qaarkoodna waaba musharaxiin maxaa dhahay ninka koonfur galbeed jooga shariif xasan waa musharax ka waran musharaxii baa wuxuu dooranayaa guddigii doorashada wuxuu soo saarayaa maxaa la yidhahdaa guddigii xalinta khilaafaadka dee ninkaas liista uu qoray baa usoo baxaysa marka ninkii yidhahda ninkaasaan meesha kula tartamayaa anigu waxaan qabaa nin wax kala gartay inuusan ahayn xilligaana nin damiir leh oo muwaatin ah ma aha doorasho uu ka qayb galo ma- maxaa dhacay meel uu kasoo galo iyo meel uu kaga midna ma laha maaragta waa gartay een, dhanka kale beesha caalamka walaac ayay ka muujisay een, doorashada een, soomaaliya een, ergeyga gaarka qaramada midoobay master katin oo hadlay waxa uu sheegay shalay in laba kun iyo toddoba iyo toban doorashada aysan ka dhici een, dibdhici karin een, maxay kula muuqataa een, hanjabaadaasi kasoo yeeraysa beesha caalamka
wallahi beesha caalamka handadaadeedu waxa waaye qawda maqashi waxna u qaban waxay raalli ka yihiin in mataqaanaayey xasan sheekh uu meesha ku soo noqdo waxaa dhacay taariikhyan marka xoogaa yar dib u noqono waxaa jiray mar beesha caalamka iyo is afgaran waayeen hoggaankii ama dadkii madaxda ka ahaa dowladda federaalka waktigii cabdullaahi yuusuf axmed waxaa dhacay iyagoon meel usoo laaban ninkii oo mandeedkiisu afar sano ahaa isagoo laba sano shaqaynaya waxaa la yidhi waryaa ka deg bax dalkana ma aadi kadhibe waxa waaye ama yeman ama uganda aadaysaa shaqadii waa laga wareejiyey baarlamaankii jiray baa baarlamaan leeg lagu daray waxaana lasoo doortay sheekh shariif marka beesha caalamku waa nimanka waxaa samaynaya marka ma qabo ee hadday si daacada ay ay wax u qabanayaan waxay ahayd xasan oo waktigiisii dhammaaday inay dadka ka fariisiyaan waddankana loo qaban qaabiyo doorasho cusub oo dad cusub ay ka qayb galaan oo dad dhexdhexaada ay maamulaan ummaddana mataqaanaa ee dad marxaladan ka bixin kara lagu soo dooran kari laakiin dhammaan aflaantan iyo riwaayadan oo dhan waxaa loo dhigayaa in xasan sheekh iyo dadkii weheliyey inay xukunka kusoo laabtaan iyo ragga gobollada u jooga oo madasha ka mid ah marka musuq maasuqa heerku gaaray yani hal boos hal kursi oo golaha sare ama golaha hoose ahbaa waxaa yani dadkii ku tartamaya waxay bixiyeen hal milyan oo dollar wadankiina waxaa ka jidha abaar iyo muxuu ahayey aafo oo rabaaniya oo aan welina soo marin taariikhda soomaaliya intii kollay aniga aan garanay nin weyn baan ahay marka musuq maasuqa heerkaas leeg oo hal kursi lagu gadanayo hal milyan yani waxaa kutusaysa ninkaas inuu diyaar u yahay inuu rabo jago wasiir oo wixii ummadda loo keeno inuu qaato maxaa dhacay kharaj intaa leeg baa ka baxay mushaarkiisa afarta sano ma buuxin ka intaas marka hegel waxaan rabaa inaan kuu sheego meeshaan waxaan maanta ninkii raba kursi inuu ku fadhiisto oo meeshaa wax ka doono oo damiir leh oo muwaatina waxaan qabaa inuu qaldan yahay
waayahay dhanka kale siyaasiyiinta qaarkood waxay qabaan fikir ah in doorashada soomaaliya faragelin lagu hayo oo wadamada qaar farta lagu fiiqa waxaa ka mid a isutaga imaaraadka carabta oo kale maxay tahay imaaraadka danta uu ka leeyahay soomaaliya sanadkan
arrintaas si sahlan haddaan kugu jawaabo imaaraadka iyo turkiya waxay isku haystaan soomaaliya soomaaliya suuqa ugu weyn oo ay ka adeegato waa imaaraadka turkiyana hadda waxay la wareegeen deketii ugu weyn ee dalka ee muqdisho waxayna rabaan inay bis ganacsi ahaanna inay awood kusoo galaan yacni ganacsatada soomaaliya iyo interestka soomaaliya ee businesska waa waxaa la rabaa in laga soo wareejo dubay oo loo wareejo ankara waxaana wakiil u ah arrintaas oo hormuud u ah xasan sheekh turkigana way isku xiran yihiin waana asxaab marka dee conflict dhaqaale oo imaaraadka iyo turkiya ka dhexeeya waayo laakiin waxdana ummadda soomaalida ugu jiraan ma jiraan faragelintaasna qolo walba qoladii u adeegi lahayd oo danahooda u furin lahayd bay doonayaan inay meesha kusoo baxaan lacagayna bixinayaan taas waxaa waraa qof kasta oo soomaaliya oo ilaa xad garaad ku filan leh ayaa garan kara arrintaas
waayahay ugu dambeynta marka xildhibaanadan cusub ee haatan lasoo xulayo aqalka sare iyo aqalka hoose maxay kaga duwanaan karaan marka xildhibaanadii hore ee haatan waktigooda uu dhammaaday maxaa laga fili karaa iyaga
wallaahi haykalo horta nasiib darro waxaa dhacay doorashadii ugu xumayd ugu musuq maasuq badnayd ugu qaadarayd ayaa ka dhacday dalka maadaama waxa saas u dhacay oo fawaaxishka oo xishoo darrada ah shakhsiyaadka ka soo bixi kara ilaahay waa inaa waa ina soluusin karaa inuu dariiq toosan inagu duwo oo iyagana ilaahay uu hanuuniyo laakiin bahashaas ninkii wax ka soo qaatay oo wax ka helay waxaan qabaa ama inay yihiin aqaliyaad yar ama inayanba jirinba oo ay yihiin dad dano iyo ganacsi iyo interes u socda oo lacagii ka baxay maxaa dhacay waagii hore hal afar nabadoon iyo isin baa wax la siin jiray haddii wax la bixiyo lacag adiga markay u badato toban kun oo dollar ayaa ka bixi jiray qofka musharaxa ah maanta waxa waaye intiina lacag buu siinayaa kow iyo kontonkiina lacag buu siinayaa marka waa nasiib darro nin kursi gatay oo lacag isaga uu kala baxay ku tegay meesha ma qabo dan umadeed iyo horumar iyo mustaqbal wanaagsan in laga sugi karo aniga sidaasaan aaminsanahay muuse cali jaamac oo xasan haykal u warramayey barnaamijku waa caawa iyo daljir
Thank you. maalmaha ka hortagga tacadiyada haweenkana maanta xaflad ballaaran ayaa loogu qabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaana xafladdaas ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo wasiirra u badan waxaana ka mid ahaa wasiirka haweenka ee dowladda puntland anise xaaji haddaba warbixin arrintaasi la xidhiirta waxaa stuudiyo hadarshila magaalada garowe noogu diyaariyey kana soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan cabdixakiin shirka waxaa ka qayb galay oo ku sugnaa wasiiro xildhibaano qareenno dhallinyaro ah haween iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adaha wasaaraddan la shaqeeya guddoomiyaha ururka haweenka degmada garowe oo ugu horreyn halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay wax weyn iska beddeleen tacaddiga haweenka loo geysto wacyigelin badan kadib
ilaa iyo maalintii garabsada gudniinkaa la joojiyala laakiin maanta meel fiican buu inoo maraya yaan la moodin in gudniinkii aynaan weli wax ka qaban marka sharcigii iyo xoojintii dhankii dawladda ba waxaa laga rabaa sharcigii iyo xoojintii horta inay soo saaraan sidii wixii loo xalin lakin xagga annaga haddii aan arrimaha bulshadana ama wasaaradda shaqadeedna ama hay-adaha shaqadooda ay tahay hadda ncaa meel walba annagu haddana waan kala shaqaynaa haddaanu haweenka degmada nahay meel walba waa gaarsiiyeen meel walba waa laga shaqeeyey meel walba waa taagan yihiin iyaga iyo wasaaradda haweenka isku nifaaqan waxa weeye taasoo kale waa ka shaqaysaa dadkii oo dhan waa ka shaqeeyeen bulshadii hadda bahashan waa la fahmay moogta gudniinka wuxuu noqday wax ilaa inta uu kun oo qararin lagu soo dhaqmayay sida lagu suuriyaa waa adag tahay xoog baa lagu suurin karaa isugu tag baa lagu suurin karaa dadkoo isugu tagaa lagu suurin karaa on qolo loo dayn oo la oran maxay ahayd hadda dhoocilihii waa ka naxay qabriyadii dhoocilaaha xildhibaan maxamed cusmaan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka puntland ayaa isna shirka ka hadlay waxaana hadalkiisi ugu dhacay sida tan marka hore waxaan salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha wasaaradda haweenka anugu oranaya wasaaradda qoyska baan leeyahay wasaaradda qoyska way ku mahadsan tahay soo suulitaankan iyo yani shaqadan hayso aad garan uga mahad celinayaan dhammaan siisirada iyo xildhibaanada iyo haweenka iyo dhammaanna waan salaamaya salaan kadib waxaan rabaa inaan dhacdo hadda ka hor baan halkan isla meeshan halkaa guri ah oo meel mar barlamaanka xagga kale xoogaa shaqa laga hayay baa meel xaggan hoo sarro isla meeshan dalxiiska marka isla arrintan baan waxaan kaga qabanay waxaan kaga qaybgalay shir laga hadlayo marka waxbaa isweydiino waxaan waxaan horta ma ka dabatag beleyn mise ka hortag ka hortag waxa wixii ka hortag waxa leh wixii markaa hawl markaa socoto oo dhaqan markaa kusoo biiray meesha laakiin dhaqan hore u jirjiro wuxuu leeyahay ka dabatag buu leeyahay dhaqankana muddo wuxuu muddo soo jir soo jiitameeyey marka wuxuu leeyahay ka daba tag iyo see looga dabatagi kara marka sida daa wasiirku tilmaamay waxaa waxay u baahantay wacyigelin wacyigelin badan dadka yani dhibaatooyin dhibaataynta waxaa leeleedahay loo sheegayo oo muddo la wado oo dadki waxaan jiilka jiil kusoo dhaqmayey yani si wacyigelin badan lagu sameeyo markaa kadib waa sax siyaasadda laga yeeshay iyo xeerka laga soo saarayo markii la ansixiyo oo yuusa qolowba ay qeyb teelooda ka qaadato markaa kabacdi baa qolada xukunku qolada booliska iyo maxkamaduhu markaa kadib ay wax qaban karaan laakiin horta marka hore dadkii in digniimo badan la siiyo wacyigelin la siiyo war wixii khalad bay ahaayeen war culimadu ka qayb qaadato xagga diinta laga qayb qaato war waxaanay gudniinka fircoonka waa xaaraan weeyaan aayadda qur-aanka saasay ka qabtaa xadiidku saasuu ka qabaa waxaan wuxuu u baahay marka wacyigelin badan ba
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland abshir aw yuusuf ciise oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in siyaabo badan dumarka lagu tacadiyo loona baahan yahay in wax laga qabto wacyigelinna laga sameeyo marka gabdhaha diridoodu ee diintu ma sheegin waad taad arkaysa kufsigana dee iska baddaa iyo tacdiyada loo geysta waa badan yihiin dhaqaale ahaan baa tacdi loo geysan karaa financial aas gabadha haddaad intaas guursatid aad xoogaa yaro duursay inti kale duurkaaga la gashay ee waa sacadi haddaa korkeedii gabadha dishid haddee oo diin kuuma ogolayn dadnimana kuuma ogola waa la yaab hadalka qadafka oo beleda ah oo psychology kala dilaya dee lama ogola marka runtii qofkan waa runtii waxa weeye haddii xuquuqda ay de wiilku leeyahay iyaduna inay la yeelato markii de ama wax la baraayo ama hadalkii siyaasad laga qaybgalayo dee la-aanteed cidina ma socon karto marka xuquuqatan gabdhaha loo dooryo maaha sal xuquuq badsi maaha laakiin waxoodii ka maqnaa in la siiyo ay bulshada si ula jaanqaadaan wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha puntland cabdiraxmaan axmed cabdulle habarwaa oo kulanka isna hadal ka jeediyey waxa uu ka hadlay sida looga hortegi karo tacadiga haweenka loo geysto
ka hortaga tacadiyada jinsiga xaqiiqda waxaan leeyahay aada iyo aad wasaaradda ugu ammaano tahay weeye kulamada noocan oo kale ah iyo xaqiiqdii doorka wasaaradda ay arrintan ka geysatay waa aad baan ugu mahadnay waxaan rabaa sidoo kale inaan ogaadiyo dhammaan intii soo abaabishay professor cabdirasaaq iyo dhammaan intii caqli iyo magaranaysa fikir ay gelisay arrintan xeerarka iyo siyaasadda maanta halkan inoogu soo bandhigay hadalkii abshir baa wuxuu ahaa maalmaha baan ka bartay saddex ayaa lagaga horeyn marka anugu hadda wuxuu dhan waa layga horreeyey waana beerka beeri laakin waxaan rabaa inaan laba noqdo oo wajahaysa ama taabanaysa su-aashii wax kala ku laabanayo waktigan anoo ka faa'iidaysanaya su-aashii ina weydiiyey walaalkeen kow waxaan leeyahay ama samaynta aynu xeerarka iyo siyaasadaha horumarinta iyo ka hortaga tacadiga ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa niqaamka fahamka inka joogo mujtamacina maanta uka joogo iska jira hadda waa iska jiraya sida abshir odagu wasiir abshir uu sheegay wuu iska jirayaa nin iska hunguri xun wuu iska jirayaa shaydaan laakiin waxaa la rabaa wixii markay dhacaan in waajibaadkeedii iyo xanuunkii magaranaysa uu lahaa in magaranaysa la mariyo taas ayaa aada iyo aada muhiim u ah waxaan filayaa iyada laftigeeda inay siyaasaddan ay foxka saar ugu dambeyntiina wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska puntland anise cabdiqaadir xaaji oo shirka soo xirtay waxa ay ku dheeraatay arrimaha haweenka iyo sida guul looga gaari karo in la dabar jaro caadooyinka soo jireenka ah ee soomaalida siiba miyiga fog wacyigelinna loo geyn lahaa deegaanada miyiga ah iyo in sharcigu uu shaqeeyo oo ciddii dembi gasha lagu qaado dembiga ay gashay bismillahi raxmaani raxiim mar labaad waa idin salaamayaa runtii waxyaalo badan baa halkan lagu gorfeeyey ku wajahnaa mawduucanagii lagaga hortegayay ama lagu naaqusiinayey tacadiga iyo hababkii kala duwanaa aynu isku kaashan lahayn wasiirada xildhibaanada aqoon-yahanada runtii aragtidoodii iyo talooyinkoodii waanu dhagaysanay dabcan markii tallaabo la qaadayo habab kala duwan baa dadka loo wage wacyigeliyaa isbedelka ummaddu ay u baahan tahayna aalaaba haddii aysan ummadii ka qeyb qaadanaynin waa adkaanaysaa in dowladdii ay hirgeliso shuruucda waxaa hadda laga wada dhawaajinaya waxay ahayd waa xaal mastuurka ama xeer jajabka waxa lagu xalinayo taa dhibaato weyn bay noo geysay dhabarjab weyn bay u keentay haweenkii caruurtii gabdhihii la kufsaday ay dhaleen ay u dhaleen raggii kufsadee lagu daray xeerjajabkaa dartii maanta runtii waxa weeyaan huqbay hadda ay tahay luul waxay tiraahday jaamac dhegay huqdi ereygaasaa iga maqnaa maanta oo dhan waxa weeyaan qalbijabkii ku dhacay iyo heerkii ay gaartay waxa weye caruurtaaseeto waxay iyaguna noqonayan berrita maalin allaa og marka innagii inaanu si aqliyana cilmi nafsigana u fakarno inagoo diinteena kaashanayna isla markaana aanu ku dhiirano in aanu tallaabo cad ka qaadno aynaan dembigii la galay aynaan ku salayn qabiil aynaan ku salayn saaxiibtinimo aynaan ku salaynin dhaqaale xeer jajabka oday baa oday xurmeynaya annaga shaqadanada maaha waxaa muhiim noo ah gabadha xuquuqdeeda la duudsiiyey in sidii allaahna faray aanu ku dhaqaaqno annagoon cidna oga hebaysanaynin booska aan taaganahay oo ah mid inagii aanu wakiil oga nahay ummadii waxa weeyaan odayada boqolkiiba boqol ma sameeyaan xeer jajabka waxyaalo badan baa hadda iska bedelay odayo badan baanu la hadalnay wacyigelinta waa gaarsiinay meelihii laftigoodu ayan telefishinka gaaraynin raadiyahay dadka aanu uga baahinay sida la sheegay waa idinku raacsanahay in cilmiga uu yar yahay cilmiga dadka hadduu ku yar yahay khaasatan diiniga oo weliba qur-aankii waa la bartaa keliya barashada maaha in macnihii la fahmo ficilkii lala yimaado aalaaba waxaa dhacda in dhaqankii iyo wixii laga guuray uu qofkii fududaysto ku dhaqmo islamarkaana kalifto wixii dembiyo ka soo arooro arrimahaas iyaga ah xeershajabkii lagu xaliyo shirkan ayaa waxa uu ka mid yahay ololaha lix iyo tobanka maalin ee ka hortagga tacadiga haweenka loo geysto waxaana wasaaraddu ay qabatay kulamo iyo shirar kala duwan oo ku saabsan arrimaha tacadiga iyo dhibta loo geysta haweenka waxaana ugu weynaa oo laga hadlayay muddooyinkii uu socday tacadiga loo geysta haweenka siiba gudniinka fircooniga ah oo dhibaato weyn ku haya haweenka soomaalida cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garowe
magaalada caabud waaqna deeq ayaa lagu qaybiyey taas oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan istuudiyaha daljir ee magaalada caabud waaq ka soo jeedinaya deeqdan oo isugu jirtay sonkor iyo bariis oo ay xarunta dadka dhimir kala ee shifo mental hosbital caabudwaq ay soo gaarsiiyeen hay-adda aan dawliga ahayn ee wojker oo ka shaqaysa taabkulaynta dadka danyarta ah ayaa waxaa munaasabadii lagu wareejinaya deeqdan raashinka ah ka soo qaybgalay maamulka iyo shaqaalaha xarunta dhimirka ee caabudwaaq doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ayaa ugu horreyn sidan ka sheegay goobta waxaa nala taagan maryan maxamed jimcaale oo ka magac dheer maryan jacayl safar dheer bay soo gashay waxaan taaganahay shifo mental hosbital ayaan taaganahay cisbitalkan oo ah cisbitalka ugu weyn soomaaliya marka laga hadlayo oo dhan farxad bay noo tahay maryan hadda inay kugu soo dhoweyey maryan maxamed jimcaale maryan jacayl oo ah guddoomiyaha ururka watker ayaa sheegtay in deeqdan raashinka ay tahay lacag laga aruushay gabdho soomaaliyeed oo ka damqaday walaalahooda dhimirka ka xanuunsan waxaan dad soomaaliyeed oo gabdho ah ee ku nool waddanka ingiriiska baan markaan soo baxayan waxaan ku yihi warbal icaawiya si haddii aan tago aan qof wal ilaahay ou laba qofood haddii aan wax u geli karo ama aan baahi maalin ka bixin karo gabdho badanaa iisoo gurmado soomaaliyeed ummad soomaaliyeed ee dadka dhimirka ka xanuunsan ah ee adduunyada maanta waxaa lagu nool yahay oo waddanka soomaaliya aan ku aragna in la yidhaah iisoo tuur toban shilin iisoo tuur wax qofka iisoo tuur iska daaya aanan garanayn ilmuhu dhalay aanan garanayn wuxuu xiran yahay aanan garanayn wuxuu cunay ayaan aada iyo aada uga xanuunsanay waxaan u mahad celinaynaa guddiga maamulkan isbitaalkan aniga anoona waddanka joogin baan fiirsaday oo aan arkay isagoo dad soomaaliyeed oo qurbajooga ay dhiseen maalintaasaan go-aansaday weligay aan meeshaan imaanin iraade xaaji guuleed oo ka mida guddiga xarunta dhimirka iyo guddoomiyaha xarunta cabdirasaaq jaamac garas ayaa ka mahad ceshay deeqdan raashinka ah walaashay maryan xilqaanka isxilqaantay mahad gaaraan kuu celinaya mahad waxaan kaloo u celinayaa gabdhaha sharafta leh oo maamo maryan ay ka timid oo isuka iyo soo xilqaamay oo soomaal oo dhan isu soo xilqaamay oo walaalahood isu soo xilqaamay ayagana afar iyo tobanka iyo boqolkaa ku salaamaynaa qur-aanka caddadiisa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa mahad ilaahay baa iskale mahad waxaan u celinaynaa ururka wordka oo ay guddoomiyaha u tahay maamo maryan maxamed sucaale aad iyo aad baan u taageeraynaa mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa meesha ay naga soo xusteen masaafadii ay jirto meesha ay naga xusuusteen baahidaya aad iyo aad maan arag qof naga soo xusuustaa uu yaryahay qof meeshaas kaleeto kaa maqan baahidaada go-aankiisa ku ogna aad u mahadsan yahay aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan ka guddoonnay waxay noo keentay raashin badan oo aad iyo aad ama ugu qancnay bay noo keentay wayna soo gaartay deeqday noo soo urursay ujeeddadii ay ka lahayd oo ah inay masaakiinta ku kaalmaysana wayna soo gaartay oo waynagu kaalmaysay ayadan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa weeye waxaan isleeyahay maalmo raashinka hadda naloo keena maanta ma jirin maalin ay kaga baaha badan tahay isbitaalka shifra ma jirin maanta maalin uu ka baahi badan yahay sababtuna waxay tahay xilligaas oo lagu jiro dadka meesha ku xaraysan boqolkii toddobaatan sideetan waa dad reermiyiis waxa lagu xoolo dhaqataa abaaraa dhacay markay abaarii dhaceenna dadkii wax kasii dhinsiin jiray oo wax fuudin jiray oo ku taxalluqay dadkaas waa la waayay isbitaalka guud ahaan hadda waxaa jooga bukaanka xalaqkooyda waa saddex iyo toddobaatan qof oo toddoba qof ay dumar tahay horta gobollada dhexe dhammaan gobollada dhexe deegaankan gobollada dhexe waa laga keenay qaybta labaad culayska labaadna waxa weeye xuduudda kasixi xuduud etoobiya ee tobanka sanaad isaguna waa qaybta labaad oo qof badan ilaa adigu dad qaar ka mid ah ka yimaadaan ilaa deegaamadan puntland adigu aad nooguma badna waa qof qof culays weyn baa saaran iminkan amaaraa jira dadkii qurba joogta ahay awal iyagana gacan ka geysan jiray isbitaalkan dhinaca maxaa ayagu fariin hawada u marinaysaa ee dadkii isbitaalka dhisay way ku mahadsan yihiin dhismihii isbitaalka sida amre noola dhiseen waana noo qalabeeyey maxaa yeeshe intii ka dambeysay is-arag badan maanaan lahayn waxaan leenahay xilligii isbitaalka aad dhisteen baahidii aad u dhisteen way sii badatay way sii laban laabatay awal deegaanka aad ku talagelayseen mid ka badan baan culayskiisa soo fuulay xilli adagna waa lagu jiraa waxaad xusuusataan inayna dayixin hantidii badnayd oo aad geliseen isbitaalka waa dib u xusuusnaa qaar ka mida dadka ku haraysan xaruntan ayaa sheegay halkaas waxaa ku qoran qaadku intuu kuu jira cudurka dhimirku kuu jira neerbaha iyo qaadku way isu jiran yihiin dadka marka waxaan dadaaran waxaa waaye idaacad baan ka hadlaya tiyo baan ka hadlaya dhammaan inta cudurka neerbaha qabto adduunka ku nool ha iska helayaan qaadka iyo sigaarka iyo dharaagiska iyo wixii la mid ah waa iga dardaaran kow waay taas haddeertaan waxaan ka hadlayaa bukaanka iyo sida noo hayo iyo meesha noogu hayo waxa waaye annaga waxaa mas-uul naga ah dhammaan dadka meesha ka shaqeeya oo dhan haddii aniga maalowt waxaan isu daya inaan fakado derbiga ayaan ka booday waan cararay magaala aan tegey sidii shimbirtaa lasoo dhistooda oo dabaha laga booy anoo saas iyadaa la egtaa hooyadii si ii dhaqaale si ka damaya ii dhaqaaleeyaan waxay ii ilaashadaan maxaa kaa galay si ilmaha dhaleen oo kale way jecel yihiin xaladkay geliyaan waxay waa mahad buuxdiini halkaa lagaa keenay keena magaalada xawla joogana magaalada xawla haye waxaan ku faraxsanahay waftiga nooga yimi maanta xamar iyo meel kasta iyo uk meel kasta ayaan ku faraxsanahay horta marka koobaad marka labaadna dadka ahdaasay kuwa hore iyo kuwa dambe waa kusii farxsannahay meesheen waa meesha booqashada loogu yimid berrina waa loogu imaan doonaa maanta waa loogu yimid midda labaad qof walba oo xanuunsan oo islaam ah allaha caafiyo qof walba oo dhibaataysan oo islaam ah oo muslim ah kurbada allaha ka faydo dadka dhibaataysan oo khaasatan caafimaadka halkaan u joogana khaasatan isbitaalkaana si degdega oo siraaca cudurka allaha uga qaado ayala cabdulaahi jaamac radio daljir aabo
gobolka sanaag oo ka mid a meelaha ugu daran ay abaaruhu saameeyeenna waxaa ka socota biyodhaamin sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaas maxamuud ismaaciil ciyoon oo weriya maxamed laki oo ku sugan stuudiyaha daljire garowe uu warramay الله الرحمن الرحيم هذا بالجهاد يا سوى ما تنبيهين وهذا سعطان وعلى رفعا يا سجراء بوبلكا دولة مدحوينها وكيها عديد حال كاسنا waxay sameeyeen in qorshayaal lagu gudmayo dadkaas marka qorshayaashaas iyadoo la raacayo madaxweynaha iyo gudiinka sameeyey ay soo dejiyeen gobolka waxaa biyadaa ka sameeyey guddi abaaraha ee reer puntland iyo taageeraha dowladda oo kaashanaya hay-ad wadani ah oo la yihahdo salaan development society oo xarun ku leh magaalada baran runtii waxaan odhan karnaa inaha labada qaybood geedaha ballaaran ayay sameeyeen hadda yeeshee dhulka oo ballaaran iyo xaalada aada daran darteed oo u baahan waa la socotaa oo de asbuuciiba mar ayay u baahan yihin xoolihii caddaan kal kasta in la waraabiyo u baahanayaan marka waa runtii wax ka tafdeer weeye maxaan idhahdaa labadaas asbaba aan soo sheegay waxaan kaloo sameynay inaan bulshadii abaabilo magaalooyinka joogay si ay iyaguna iskutashi ay u sameeyaan oo ay maaragtay dhaqaale iskaga ururiyaan ama biyaha loogu raadiyo ama raashaha loogu iibiyo waxaa kaloo jirta iyaduna hay-adaya tadaamun oo dhowr magaalo dhowr juulo oo dad badan ay kusoo maaragtay kusoo xoolo waayeen ay ku yima- yimaadeen raashinka u qaybisay marka xaaladda iminka halkaas ayay maraysaa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyadoo la isku tashanayo inaan hawshaas maaragtay loo guntado dhammaanba dowladda dadweynada waa tahay guddoomiye waxaa jira meelaha qaar in biyo la gaarsiiyey iyo raashin iyo marka dadka ku dhagaysanaya maxaad uga sharaxi kartaa meelaha biyaha iyo iyo cunooyinka kale la gaarsiiyo dadka abaartu ay saamaysay
runtii waa dhulku waa dee dhul baadiyaa ballaaran oo maxaan ku idhaahdaa ilaa iyo marka laga soo bilaabo oo maxaan ku idhahdaa koonaha uxigta dhimada koonaha uxigta ilaa baadiyaheeda ballaxa gareen xeengalool area maxaan ku idhahdaa sinjiraale carmare area midbe area maxaan ku idhahdaa ceelbu habarshiro mindhicin maxaa awsane midigale afaat laako hadaabtimo area raacinta waxa uu dhul ballaaran oo sidaas ah oo oogo iyo sool iyo xadeed iyo maxaan ku idhaahdaa dhulka jebiga loo yaqaano ahba dhammaantoodba waxbaa la gaargaarsiiyey inkastay jiraan meelo badan oo la-aan la gaarin ay jiraan sababta oo ah gaadiidkii oo maaragtay iyagu ka cagajinay inay tagaan maadaama meelo buura ah ama taameero fogfog oo dhaqaalo lacag badan dowladii raba inay kaga qaataan hase yeeshee inahaas aan soo tilmaamay oo dhan waxbaa laga qayb qaymiyey siyadaan ah insha allahu tacaala iminkana waa lasii wadayaa daawe waa tahay waxaad iga warantaa marka haatan ma jiraan meelo rabab ay ka da-een oo dadku ay ku dirsadeen mise weli dhulkaas gobolka sanaag wax rooba kama diin
roob ma jiro walaalo cirkuna maalmi hore kugu cusbaa laakiin iminka dasay ma jiro waxaa weliba uga sii daran xoolahaas maaragtay weyda ah oo wixii baxbaxay maaragtay kasoo hadhay qabowg aada u fara badan ayaa maalmahan soo dhacaya qabowgaas oo marka la waraabiyo la siiyo khatar ugu jiraan in maaragtay xooluhu qabowgaas u waxyeelayo marka roobka inama jiro qabowgaasna wuu soo dhacay marka xaaladdu inay kolli ka xumaanayso ayaan maalmahan ka cabsi ka cabsi qabnaa waa tahay jaaliyadda gobol ka soo jeeda maxaa idinka soo gaaray oo taakureyn oo ku aadan abaaraha gobolka ka jira
runtii jaaliyadaha alla khayr allaha siiyo jaaliyadaha gobolka ka soo jeeda ee jooga manchester united iyo maxaanku liverpool iyo london iyo maxaanku idhahdaa denmark magaalada arris la yiraahdo australia oo melbourne ah intaasba dhaqaale ayay soo direen ay maaragtay dadka ugu gurmarayaan abaaraha oo biyadaa lagu samaynayo oo meelo badan iyadana la gaarsiiyey kuwa kaleetana way soo xiriirayaan si ay maaragtay uga qayb qaataan waxaan rajeynanaa jaaliyaduna inay doorkooda qaadan doonaan oo ay ku dayan doonaan jaaliyadahaas oo kaleeto haddii alla idmo ganacsatada iyo dadka maaragtay waxaysta oo waddankiisa joogana abaabul noocaas ayaan u samaynay insha allahu iyadana inay ka qayb qaataan baan baan rajeynaynaa runtii waa abaar culus weeye oo sida aada maqasheen hore aan dadku aanay soomaalida ahay aanay u arag innaga oo maxaan ku idhahdaa waddanka dhaqaale badan aanu lahayn oo maxaan ku idhahdaa alaabta intaa day ku habsatay runtii waad garan kartaa culayska ina fuulaya marka haddaan iskaashi la samayn oo maxaan ku idhahdaa aan la wada guntan gurmadka aan isla wada guntan waxaa khatar loogu jiraa in xoolihii iyagu waa ay interestmed way socotay dadka ay xaaladu khatar ay noqoto ciyoon oo laki u warramayey hogaamiyayaasha axsaabta siyaasadeed ee maamulka somalilanna waxay la kulmeen guddiga doorashooyinka ee maamulkaas gudoomiyayaasha saddexda xisbi qaran ee maamulkaas ayaa markii shir ku dhammaaday saxaafadda la hadlay rabbilcaalamiin salaatu calaa sayidina sala allahu alay wasalam dee maanta kulanka waxaa kii caadiga ahaa ee adiga wax wax ka dhexeeya waa tashiga naga dhexeeya anaga iyo komishanka warbixinta u dambeysay inay siinayeen aad iyo aad baanay u wanaagsan yihiin meel fiican bay noo marayaan arrimihii wax ka qabiya ma jiro waxay ku socdaan jadwalkoodii dee anagu waxana waa idberber taagan insha allahu tacaala wixii dhibaato ka hor yimaadana waan isku iman doonaaban insha allahu tacaala hadday wax dhibaatay jiraan marka intaasu maanta ku ku koobnaa kulankeedu waxaan jeclahay in si dhaqsa la isku yimaado kolba wixii soo kordha ayaan ku ballanay asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim komishinku maanta warbixintii ay niseen waxay sheegeen inay jadwalkii ku socdeen howlahoodii inay hadda bilaabayaan daabacaddii kaalalka markay ay daawacadda dhameeyaana inay gobollada u qaybinayaan marba laba gobol sida ay sheegeen jadwalkoodii inaanay doorashada waktigeedii dhaqdhaqaaq lahayn ay halkeedii tahay oy maalinteedii u qorshada tahay hawshuna meel fiican marayso oona warwarjir bay noo sheegeen dee waana ku mahadsan yihiin annaguna dee waa garab taaganahay ilahayna wax dhibaato inaguma keeno
بسم الله الرحمن الرحيم sidan ay madaxdu ay sheegtay de commissionku iyo xisbiyadu mar kasta oo shaqa bilaabayso iyo mar kasta shaqa bilaa xidhbaysaba way waa madaxda waa loo yeedhaa commissionku wuu yeedhaa waxaanu la wadaagaa shaqadaasi markaa soconaysa sidaa darteed commissionku waxay sheegeen in hawshii jadwalkii ay sidiisii uu yahay hawshuna ay sideedii ku soconayso kaararka daabacaaddoodina ay hadda bilaabayaan marka wuxuunbay ahayd in ay macluumaadka ay madaxda usoo gudbiyeen komishinka qaranka doorashooyinku xisbiyaduna sida ay odayaashu sheegeen waan la qaadanay dee shaqadu siday u socoto baanay u soconaysaa aad ba umahadsan kuwaasina waxay ahaayeen hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda ee maamulka somalilan oo hadlayay kadib markii ay maanta la kulmeen guddiga doorashooyinka barnaamijka caawiya dalshir akhyaare waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa kasoo jeedinayay magaalada nairobi dhammaan xarumaha raadiyo dalshir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamid ah ku kulmayno nabadeey
dad waxaa wacaano kuguna wanaag badan wabka wacaanadaadiyo wax ku qaata hadalka Thank you.